faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel walbao joogtaan iyo si walba maqalkayga raadyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo ee raadyaha cadaado qodobada aad caawa ku maqli doontaan warka habeenna waxaa ugu dooroon madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib dalka safar uga maqnaa wafdiga odayaasha dhaqanka ah ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb oo ka hadlay tabashada dadka ku nool cadaado beeniyeyna inay dowladda federaalka ahi ka leedahay dana qaasa qaar ka mid ah shacabka deegaanada maamulka jubbaland oo si cad uga soo hor jeestay xarigga dowladda federaalka ah ee ay ku xirtay wasiirkii amniga maamulka jubbaland booliska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey xarig loo geystay cabdirashiid xasan nuur janan wasiirkii amniga maamulka jubbaland degmada buule barde ee gobolka hiiraan oo maanta laga daafuray golaha deegaanka ee degmadaasi al-shabaab oo soo bandhigay tirada ergadii ilaa iyo hadda iska diiwaan gelisay deegaanada ay ka taliyaan wakhti kordhinna u sameeyey kuwa aan weli isdiiwaan gelin qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka fiidnimo ee raadyaha cadaado iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale wacan oo wanaagsan waa axad ay isniinu soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha sebteembar sanadu waa laba kun sagaal iyo toban warka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jile waxaana farsamaynaya xasan axmed maxamed aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu maalmihii dambe ku joogay dalka jabaan maxamed axmed aadan ayaa anba qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib markii uu magaalada yokohama ee dalka jabaan kaga qayb galay shirweynaha toddobaad ee horumarinta afrika maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa intii uu ku sugnaa dalka jabaan waxa uu wadahadallo miro dhal ah la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jabaan isagoo madaxweynuhu uga mahad celiyey soo dhoweyntii deeraneed ay u sameeyeen isaga iyo wafdigeysa intii uu halkaasi ku sugnaa wafdiga soomaaliya ee hogaaminayo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guulo wax ku ool ah kasoo hooya safarkii ay ku tageen dalka jabaan iyagoo sidoo kale la kulmay intii ay halkaasi ku sugnaayeen madax ka tirsan bangiga adduunka qaybtiisa afrika iyagoo ka wada hadlay dadaalada ay xukuumadda ugu jirto dib u habeynta maaliyadda deencafinta iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wanaagsan ee haatan ka dhexeysa dowladda federaalk soomaaliya iyo bangiga adduunka wafdi odayaasha dhaqanka ah ee matalayay magaalada cadaado ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada dhuusamareeb waxa ay ka hadleen tabashada dadka ku dhaqan cadaado waxayna sidoo kale beeniyeen in dowladda federaalka ay haydana gaar ah ka leedahay iyaga horey odayaasha dhaqanka ee degmada cadaado waxa ay ugu hor yimaadeen inay tagaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ee ay taallo gogosha nabadaynta ee beelaha dega galmudug iyagoona taa dusha u saaray in maamulkii ahlu sunna ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ay dhibaatooyin hore u geysteen qaar ka mid ah deegaanada maamulka galmudug maantay waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug gaaray odayaal ka tirsan waxgaradka degmadan cadaado kuwaah oo ay diyaarad ka soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay odayaashaasi u gaareen magaalada dhuusamareeb ka qaybgelidda shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug waxayna sheegeen inay xallin doonaan arrinka tabashada ah ee dadka ku nool magaalada cadaado cumar macalin cali oo loo yaqaano imaam oo ka hogaaminaya wafdiga odayaasha dhaqanka ah ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug sheegayna inuu matalayo odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado ayaa waxa uu caawa waraysi gaar ah siiyey redio cadaado waxa uuna sheegay inuu ku dadaalayo qaabkii loo xalin lahaa tabashada odayaasha dhaqanka ee magaalada cadaado iyo guud ahaan waxa ay tabanayaan beesha reexaaji ee ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada galmudug waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday inaanay jirin dan gaar ah oo ay dowladda federaalka ahi ka leedahay odayaasha dhaqanka ee uu maanta hogaaminayo kuwa oo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wasaaradda arrimaha gudahana na casuumtay dowladda soomaalida na casuumtay dowladdan qayb ka nahay sidaas ayaan ku nimid laakiin tabashada saleebaan kabtaan nahay wixii ma garanaysaa laga qab karo iyo meeshii laga aadi karo iyo halka loo dhaqaaqayana hadda maanta odayaasha cagaajooran ka mida waa wada hadalnay kuwa hobiyo joogaan la hadalnay waxaana ka wada hadalnay inaan wada tashanno innagu mas-uuliyeenaan nahay musmaryadaan hadda joognaa odayaashii waxay joogaan qayb cadaaday joogaan qaybna hobiyay joogtaa waxaan rabnaa haddii alla qadaro tabashadii cadaadood ama tabashadii reexaaji saleebaan inaanu bal maaragtay ka wada sheekaysano raggeena dhuusmareeb jooga iyo ragga deegaanaas kala joogaa aan wixii aan ka wada qayb qaadan karno marka annaga tabashadaasi sidii ay naga tahay saleebaanna lagama qancin annaguna kama qanacsanin mas-uuliyiintaan ka mid nahay madaxda saleebaanaan ka mid nahay taladaan wax ku leenahay qofkii madaxa saleebaana ama odayaa noqde ama siyaasi ha noqdee meeshuu taguu saleebaan ku matalaa laakiin arrinta oon jirtaay waxay tahay annaga mas-uuliyadeenna lagama walwalsane waxaa laga walwalsana waxa waaye wax tabashadii beesha reexaan saleebaan ee jirtay ee layidhi dhuusamareeb lama aadayo ee rag maaragtay bahadka ka tirsano mas-uuliyada maanta dhuusamareeb ay yimaadeen arrinkaasi maxaa isbedelaa tiri waxaan kuni annagu saxiixayaalaan nahay wasaaradda arrimaha gudahana casuuntaanku nidhi tabashada saleebaanna waxaan diyaaro nahay wixii aan ka qayb qaadan karno inaan la wadaagno odayaasha iyo ehelkeenna waxgaradka cadaado annagaa ka mida waxgaradka cadaado annagaa ka mida waxgaradka cadaada kama baxsanin haddii waxgaradka reer cadaada la casuumi lahaana annagaa nala casuumay annagaana ka mida saxiixyaalaanana waana kuu sheegay adiguna waa og daraadiyo cadaadee waa garta odayaasha guurtiga ah ee meeshaan jooga waxay leeyihiin waxa dhuusamareeb ka socda annagoo shaqa kuma lihin marka haddaa adinkuna aad leedihiin waxgaradka deegaankana odayaashana ay leeyihin waxgaradka deegaankana yaa saxa warka la qaadan karaa odayaasha guurtida ee deegaanka caleedo iyo annagu wax aan isku khilaafsannahay ma jirto saleebaan waxay tabanayaan waa isku waafaqsannahay ka midaana nahay wax laysku khilaafsan yahay oo wax tabashada saleebaani ma jirto annaga waxaan raadinaynaa saleebaan tabashada ay tabanayaan in la helo dadkii ka garaabi lahaa oo dowladda wey waxaa la rabaa inay ka garabtee aan raadinaynaa odayaashuna waxay ka hadlayaane arrintaas iyadoo meel la saarin ayaa xanuun ku hayda annagan xanuunkaas waa nala haya waa garta mas-uuliyiinta qaranka ma waxay doonayaan inay inta ka tagaan odayaasha dhaqanka ee saxdaha deegaanka in ay tabasho bixiyaan dad qaas oo diyaarad qaas ay uga soo qaadeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo dana gaara laga leeyahay wallahi aniga dowladda iyo dambiyaasheeda iyo say dadka u aruursanaysa iyo dadka wax saxa iyo waxaan saxayn ayagay ku habboontaa kelmadaas in la weydiiyo cumar macalin cali oo loo yaqaano imaam ayaa ku soo aadaya xili qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ay horey u sheegeen in aanay ka qaybgeli doonin shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ee gogoshiisu taallo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug horeyna ay cadaado uga dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo go-aanka ay qaadatay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya qaar ka mid a shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland ayaa si cad waxay uga soo horjeesteen xarigay dowladda federaalka ahi u geysatay wasiirka amniga maamulka jubbaland saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa shacabka ku nool degmada luuq ee gobolka geda ayaa maanta waxa ay dhigeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan xarigga shalay dowladda soomaaliya ay muqdisho ugu geysatay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan dadweynaha oo isugu jiray haween caruur iyo dad kale ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee degmada luuq iyaga oo watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid yihiin damac siyaasadeed iyo dulmi loo geysto wasiirkeena kawaan diidnay qaar ka mid a waxgaradka ka qayb galay banaanbaxa ayaa waxa ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya in ay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ay si deg deg ah xorriyaddiisa u siiyaan dhanka kale waxaa dababaxyo kuwaa la mid ah ay maanta ka dhaceen deegaanka dhobley oo si taas la mida looga soo horjeestay go-aanka dowladdu ay ka qaadatay wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan booliiska soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen xarig dhowaan loo geystay cabdirashiid janan wasiirka amniga maamulka jubbaland taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sakiye xuseen axmed ayaa waxa ay ka hadashay xarigga shalay magaalada muqdisho ay ciidamo ka tirsan dowladda ugu geysteen cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ah wasiirka amniga maamulka jubbaland qoraal ay soo dhigtay barteeda ay ku leedahay twitter-ka ayay waxay uga hadashay islamarkaana ay ku sheegtay in wasiirka jubbaland ka tirsan oo u galay dembiyo culus islamarkaana ciidanka booliiska soomaaliya ay baaritaano ku hayaan haatan hadalkan ay soo qortay sakiye xuseen taliyo ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa ahaa sida tan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa ay shalay oo taariikhdu ay ahayd koob iyo soddonkii bisha agosto ee laba kun sagaal iyo toban ay soo xireen cabdirashiid xasan nuur janan kaasi oo ku eedeysan dembiyo culus kiisas haddana waxaa ku socda baaritaano cusub arrinkan ayaa waxa uu isqabqabsi iyo xiisad ka dhaliyey qaar ka mid ah deegaanada jubbaland waxaana shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland ay sameeyeen dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan arrinkaasi degmada buule barde ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa laga daafuray golaha deegaanka ee degmadaasi sida warkan uu kusii qanbo qaadayo bashiir cabdulaahi cusmaan degmada buulabarde gobolka hiiraan waxaa ka dhacday munaasabada lagu daafurayey dhismaha golaha deegaanka waxaana ka qayb galay madax ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka degmada buulabarde iyo qaar ka mid a shacabkii ka qayb galay ayaa ka hadlay dhismaha golaha deegaanka waan soo dhoweynaynaa waana ka shaqayn doonnaa waxaana ku xihan danta guud ee degmada buulo burte waxaa waaye tijaabadii aan ka soo baxnay haddana waxaan gudagelaynaa jid kaloo dheer oo kii maxaashka ah waa haddaad sida naloo sheegay ama sida naloo keenay ee aan u qaabilnay aan ugu faa'iidaysanno waana shaqaynaa hadduu ilahi irmaado waana ugu shaqaynaynaa biidnillahi kariim cid bili'aadanna oo aan damba oo aan kala hadlayna male waana oggolnahay shalayna halkan waxaa noogu yimid madaxdii waaweyneeda noo furtay waan oggolnahay si sharaf leh oo walaaltinimana nooga u qaadanaynaa adinkana waxaan rabnaa inaad gacanta midigtaa nagu qabataan oodan gacan bidxeedinin hay-adaha ku shaqada lena waxaan rabnaa inay naga ordino waa buuqaynaa waa iska dabaraaracaynaa inay salmugiis u fadhiistaan oo ayaga laftooda buugaagtooda ay boorsada ku ridanin mugii laba nim oo qaylinay arkaan waxayna daahfur ka tahay oo la xisaabtanka bulshada daday doorteen oo afar sano hadduu alayidhaha joogi doona oo ayagu ay dhihi doonaan ama kii hore kumeelgaarkaa noo roonaa ama golaha deegaankaa noo fiicnaa xubnaha degmada ay yeela doonto waa iska macruuf inaan halkaas mikrofonkaan ka sheega looma baahno beelaha degana waa istiqaaneen waxaan kula dardaarmayaa oo keliya si cadaaladda oo ilaahay raalli uu ka yahay oo jiijiitan aan lahayn ina ay u wadaagaan ama ay u qaybsadaan runtii waxaa ii farxadda maanta inaan taagannahay dahfurkii golaha deegaanka ee degmada guluburda runtii waa farxad haddii waagii hore dikireetaday ku soo bixi jirtay magacaabis maanta inay ku timaaddo golo deegaan oo dadka deegaanka ku nool degmada buluburda ay iska soo doorteen runtii waa wax yacnii lagu farxa waxaan raboo kale in idiin sheego caasimadda soomaaliya markay tartanka gelaysay in buuliburta magaalada tartanka la gashay ay noqotay kaalinta labaad soo gashay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa dhankiisa sheegay in dhismaha golaha deegaanka ay ka dhisi doonaan deegaanada maamulka hirshabeelle uu ka arrimiyo tan shaqadeedu sida ugu dhaqso badan ee si xowliya ugu bilaabo doontaa waxaana u malaynaa sida shalay aan u ballannay ama hadda hadalladu ay u dhacaayeen wax aad iyo aadna loogu farxo insha allahu tacaala wax taariikhiya inay meeshaan ka dhacaanne waa rabnaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen ayaa dardaaran u jeediyey dadka ku nool degmada buulobarde ee gobolka hiiraan soo dhowayntoodii ay ku jirtay qalbi furnaanta iyo kalgacalka ay ku jirtay ee nala soo dhoweeyey iyo sida muddada aan ku- ku sugnayno saddexda maalmooda dhinaca noogala taagnaay waa ka mahad celinaynaa waxaan leehay ilaah idinka abaalmariyo waxaadna tihiin bulsho qiimi badane horumarkiinna iyo iskuduubnidiinna ku sii dadaalaan leehay waxaa kaloon rabaa inaan idana ka mahad celiyo sida mas-uuliyiinta iga horraysa u sheegeenba waxaan la islaahay siday u suuragele sidayse bulshadu noola qaadanaysaa faa'iidada ku jirta iyagu ma ogee siday noola qaadan doontaa golaha deegaanka in laga dhiso degmada buuloburte sidaad noola qaadateen haddii aan wada hadalnay bini'aadamku wuxuu isku fahmo waa in la wada hadlay haddaan wada hadalnay masaalixda dadka iyo deegaanka ugu jirtana aan idiin sheegnay al-shabaab ayaa waxa ay soo bandhigeen tirada ergada ilaa ay hadda iska diiwaan gelisay deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab sidoo kalena waxa ay waqti kordhin u sameeyeen kuwa aan weli isdiiwaan gelin oo ku maqan deegaanadii looga yeedhay shaafici shariif maxamuud ayaanba qaadaya qoraal ay soo saareen al-shabaab ayaa waxa ay kaga hadleen baaqoodii shan iyo tobankii julaay ee ku aadanaa inay isdiiwaan geliyaan odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ku lugta lahaa xulista baarlamaanka soomaaliya al-shabaab waxay sheegeen in laba boqol lixdan iyo saddex oday dhaqameed hadda ay ku sugan yihiin deegaanada ay ka taliyaan sidoo kalena ay jiraan kuwo la xiriiray oo wakhtiga u saamixi waayey waxa ay sheegeen in muddo kordhin toban maalmood ay u sameeyeen islamarkaasina ay haystaan fursad ay isku diiwaan gelin karaan weli odayaashaan isdiiwaan gelinin waxay intaasi ku dareen in laba boqol toban iyo saddex oday dhaqameed ay ku jiraan diiwaanka al-shabaab ha yeeshee aysan weli tegin deegaanada ay ka taliyaan tirada guud ee eragada iyo odayaasha soo xulay baarlamaanka soomaaliya ayay al-shabaab ku sheegeen in ay gaarayaan lix boqol soddon iyo shan ergo amaba odaya dhaqameed kuwaasi oo qaatay baaqa al-shabaab islamarkaasina isdiiwaan geliyey al-shabaab waxa ay sheegeen in ay jiraan odayaal iyo eragooyinka dalka dibaddiisa jira kuwaasi oo la xiriiray al-shabaab maadaama sida ay carabka ku dhufteen fursad ay u saamixi weydey inay tagaan deegaanada al-shabaab ay ka taliyaan maamulada jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle ayaa u hanajabay odayaasha aada deegaanada al-shabaab waxaa dhowr ka mid ana lagu xiray magaalooyin ay ka mid yihiin baydhabo garbaharey iyo beled weyn oo ka kala tirsan jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaa ku eg dhegaystayaal warkii fiidnimo ee caawa aad kala socoteen raadiyaha cadaado sideed sideed dhibic shan megartis warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jile dhanka farsamada waxaa iga qaabeynayay saaxiibkay xasan axmed maxamed tan iyo kulanti dambe waa bahdi reediyo cadaado idinla sidaa iyo amaan allah